madarasada alhuda alekadaafur ee xaafadda sheekh abees ee degmada xudur oo horeynka taal ee xaafadda horseed iyadoona hadda walbadan lah ku kordhiya sida qiraacada qur-aanka axkaamta diinige iyo madarasado lambadeli qur-aanka inta lakabarada buog oo markii hore lakabarada jiray looga munaasabada reedinfuroobka madarasada alhuda ee degmada xudur iyo welibaa ku qeyb galay waalidiin culamaahudiin macalimiin odayaalka dhaqanka degmada iyo qeybo shalgadisan ee bulshada siyo goobrogunkunadana walyaabo madarasada lah ku kordhiye maamulaha madarasada alhuda macalina abshir ibraahim yaa faahfaahi madarasadan iyo sida ardayda walnaka bara doona iyo waryaabaha siyaadiyana hanti walibaan iska koynayay madarasado cusub hantii inta laku furi bulshada saasa ayaa meelarahay ninkaweeri madarasadu markii hore way haytay loog iyo ling isticmaalay iyo qur-aanka oo aragdeeda garaadan oo tajwiidkan hayn iyo ling isticmaalay iyo libaraay haddana way nagatay madaraso iyo an isbedeli mustaqbalka macnaha wali lagu fadahaaye iniyonay arday oo madaraso oo qur-aan iyo axkaamtiis iyo tajwiid iyo olaaj iyo dhan baybuwaarlaka sahaw oo ciyaalka oo qur-aanka dhammaayeen xifdiinta laku xifdiis yaw iyo mayla raayee lisinkaweeri ini madarasadaas usub inti laku furi barnaamijkaas intii isni la ogaatan iyo sinkaweerni iyada iyadaan mahadsantiin waxaana ku mid ah culimmada iyo waalidiintii iyo odayaalkia ku qeybgeliyay munaasabadda iyo weliba iyo hadhawaayna madarasadan cusub ee lekadaafuri degmada xudur iyo ona ka dhiirigeliyana maamulkii macalimiinta inay xooga saarana barashada diinta islaamka ulaada lansheenowa horta sidaata markan niingmuugata meel usub oo hatii kowaye markan iyo niingmuugata oo hata korwalinka goban marka marki koowaad meylana horta ilaahay meylilakaliibanay oo markan arday badan oo qur-aanka xifdiisan iyo macal axkaamtiisa xifdiisan laha kusaar ilaahay kaweelayalan marka koowaad ducaayaan marka lamaad maylana macal abshir maamulaha madrasada sidaniin sheegi oo walyarna wal ku ogna dugsiga maa ka shagayay meel oo markan gurilan kala leeya in badanka ka shagay dad badanna walafka baradan markan suusaataniin sheegahay may markan laka dhakada jiray geekamaridi log hata markan mayliin bedelay intii macalimiin kalena laka kordhiyo dadna qur-aanka xifdiisiyaano ardada qur-aanka xifdiisiyaan dadna kusahaan axkaamu tajwiidi waliba la hariibi iyo markan yalanain sheegay maylana horta waalidiintii iyo macalimiinta intii aranti iyo isku garab sadaan madrasat lhuda waa madrasada oo geeka unuroogna xaflatu iftitaaxiha ama xafladii oo dahfurshe hay sidiisin dhegeysanba maamulaha madrasada ustaad cabshir waliba neeray maylaraayus madrasada walibaan guurtay ama ha ku guurtay loogi walalaka dhikaay waliban han guurtay maylaraayus inti buugteedi ardayda laka farbarow ardayda maylaraayus tajwiidka laka bara qur-aanka kariimka xifdintiisa iyo maylaraayus qaawabka kale culumta sharciga inti madrasada laka baradoon waan arang eed anfayla oo horumar magaalada maylaraayus eed iyo eed ankafayla oo khayr ziyaadi ah magaalada walbadan madaaris badan ku jirta madarasadan waliba kumid noqon doonta madaarista oo magaalada maylaraayus eh oo dadka xasaaraso dadka kobciyaaso ardayda yar cilmiga ka koryaaso ilaahay kuwiinadayn cilmiga ka koryaaso khaasatan culumta tajwiidti culumta sharciga macalinkan macalin abshirna mudii madarasadun hadhika jari hala ku guuroytiiso horey indhika jari too cusub halan guuroy laakiin macalin khabiir ew walbarashada niyadahan ka dhex jari markun wal usa ogiiley may faday bay ledaay intaan ha ka buraarijiyo in sheeg may bayta lanka hobus wala weela us era walbadanga ku horkooyan caqabad eh may la faday macalinka intis dhabar adeegan suubiyo waana caqabadaas ku guduba siduusan ku guulay sida fadini ka dadaala macalinka hoob meelo zibko lanka weeri buusa seed meelo may ledaay lanko xaaje hata kooy may ledaay ha booqashuus anka ba meelo taasiido laka dhamadi gee kasta taasii kasta surmow nagad madarasadis masjara doon macalinka markuu mayba kala dardaaramaane luga intuusa laaba juhdi badan gili tookadan tookadii hoob una haskanagana meel us wal haku saaray arday oo walbaradan oo may ledahay xafladolan qobdow inti haatoor hajeen runtiga faraxsana ani kalaamka ilaahay la hormariy la xifdiy walaa anka horeeyo marka koowaad laka barbaariya ciyaalka nagada barashada qur-aanka iyo mayleraaysa axkaamtiis iyo tajwiidyay walaa anka muhiimsan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool weliba ayaa kumid ataa degmooyinka dalka horumarada dhiniyada walbarashada gaar ahaan dhiniga madaarista iyo ka sameeya ayta